hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa deeq raashin ah ku wareejisay maamulka iskuulka albashiir oo ku yaala degmada waaberi ee gobolka banaadir deeqda raashinka ah ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan in ka badan konton arday oo aragga naafa ka ah islamarkaana wax ka barto iskuulka albashiir sahra cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma ayaa ka warbixisay deeqda raashinka ah bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan joognaa dugsiga indhoolayaasha ee albashiir ee ku yaala degmada waaberi waxaa gadaashayda taagan aad aragtaan ardaydii dhiganaysay iskuulkan albashiir oo uu gacanta ku hayo ustaad cabdulqaadir iyo tiim badan oo hadda xafiiska ku jira dadkan oo ah dad araggala ayay maanta hay-adda maaraynta masiibooyinku ay ugu tala gashay raashin macmacaan ah oo nooga yimid dowladda turkiga ayaan walaalahan nahay oo ugu tala gashay dadka soomaaliyeed ee baahiyaha kala duwan qaba oo ay ka mid yihiin dadka araggala oo disableka iyo dadka curyaamiinta ah hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed mar walba si dhow ayay ula socotaa dadkan baahiyaha gaarka qaba oo ka tilmaama bulshada waxayna goobtooda iyo meelaha ay joogaan ugu gaarsiisaa wixii deeq ah oo ay markaa gacanta ku hayso markan koowaad ma aha dhowr jeer oo hore ayaan sidaanoo kale waxaan uga soo qaybinay raashin ay hay-adda gargaarku ugu tala gashay iskuulada iskuulka indhoolayaasha albasiir ee ku yaala degmada waaberi degmada hawadaag maantana nasiib waxaan u yeelanay inaan mar labaad dugsiga albashiir ee degmada waaberi ku yaala aan keenno waxaana rajaynaynaa in wixii annaga nooga aadan kaalimaha dadkan araggala in aan ka kaalmayno oo aan intii tabarteena deeqda raashinka ah oo u badan cuntooyinka macmacaanka ah ayaa wax badan u tari doonto caruurta aragga naafada ka ah ee wax ka barto iskuulka albashiir